xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana warkeena caawa waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya dagaal ka socda deegaana hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan booliiska oo muqdisho kusoo bandhigay nin ku eedaysa inuu dhac geystay howlgallo ka dhana al-shabaab oo ka bilaabanaya maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland qaramada midoobay iyo howlgalka admis oo ka shiraya xaaladda amni ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay qaadista canshuurta guryaha dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay afartan iyo sagaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab galmudug oo walaac ka muujisay xaaladda bini'aadanimo ee deegaanada laga saaray al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya howlgallo ka wada deegaano hoostaga degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeen dhegaystayaal goor dhow diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo jimca soo gelaysa sagaal iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal ka socda deegaano hoostaga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan dagaal u dhexeeya ciidamada dib u xoreynta deegaanka iyo al-shabaab ayaa ka socda deegaanka beerxaan oo dhaca koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dib u xoreynta deegaanka ay weerareen deegaanka beerxaan kadib markii ay ka war heleen inay isku aruursanayaan deegaankaasi al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dib u xoreynta ayaa sheegeen dagaalka khasaare xoog inay ku gaarsiiyeen al-shabaab waxaana deegaankaasi gaaray ciidamo gurmud ah oo ka baxay beledweyne islamarkaana uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada beledweyne cabdiraxmaan diini maxamed wixii warar ah dhegaystayaal ee kusoo kordha warkaasi dagaalka waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga dambe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay ku dishay afartan iyo sagaal ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee milatariga ciidanka nabadsugidda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ee taageera howlgalka kanaka al-shabaab ayaa ka feliyay tuulada dhagaxdhow ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee milatariga ah iyo ciidanka nabadsugidda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ee taageeraha ayaa howlgal ka dhan al-shabaab ka fuliyay tuulada dhagaxow oo u dhow deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay afartan iyo sagaal ka tirsan ururka al-shabaab oo waday qorshe isku abaabulayeen xilli ay ku sugnaayeen dhulbeereedka sheekh qaasim ee tuulada dhagaxow sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saarta waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu soo celiyey gaadiid dagaal oo ay hore u qaateen kuwaasoo iskugu jira gaari uu saaran yahay qoriga suuga sidoo kalena howlgalka lagu burburiyey gaadiid dagaal iyo ciidankii saarnaa hal askari oo ka tirsan ciidanka qaranka ayaa ku dhintay inta uu socday howlgalka waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray saddex kale oo ka tirsan ciidamada ayaa lagu yihi war ka soo baxay dowladda war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka xawaadle waxaana weerarkaasi lagu dilay taliyihii guutada saddexaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee militariga soomaaliya korneel abshir maxamuud shataqey booliiska gobolka banaadir ayaa ku qabtay magaalada muqdisho nin ku eedeysan inuu dhac ka geysanayay magaalada muqdisho ee caasimada ciidamada booliiska saldhigga degmada cabdicasiis ayaa goor dhaweyd qabtay mid ka mid ah burcad hubaysan kaasoo muwaadin soomaaliyeed oo dhallinyaro ah ka dhacay mooto bajaaj uu lahaa kadibna ka bedelay taargada ciidamada booliiska degmada cabdicasiis ayaa ninkan ka qabtay dhabarka dambe ee garoonka ciyaaraha injineer yariiso waxaana haatan lagu soo xiray saldhigga degmada ciidanka ayaa haatan hayaha dhibanaha laga dhacay mootada maalmihii lasoo dhaafay waxaa ciidamada booliiska ay muqdisho ka wadeen howlgallo kala duwan iyadoo gacanta lagu soo dhigay rag hubaysan oo dhac ka geysanayay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyaha cadaado golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey heshiisyo caalamiya warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga cabdisalaan xaaji golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah ku yeeshay gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho kulankan ayaa lagu meelmariyey heshiis cusub oo ay dowladda soomaaliya gashay iyo hindisa sharciyadyo kale oo muhiim ah kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa shirgudoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac kulankan golaha wasiirada ayaa lagu meelmariyey heshiiska is-afgarada iyo iskaashiga tiknolojiyadda iyo boostada ay dhowaan wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo masar kaasi oo uu qeyb weyn ka qaadan doona dib u dhiska hay-adaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca kale wasaaradaha amniga iyo difaaca ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee amniga iyo howlgallada dalka looga xoreynayo kooxaha lidiga ku ah ammaanka iyadoo toddobaadkan guulo waaweyn ay ciidamadu ka gaareen dagaalka ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab intii uu shirku socday ayaa waxaa warbixin guud looga dhageystay wasaaradaha difaaca iyo amniga oo golaha la wadaagay howlgalladii u dambeeyey ee ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab labada wasaaradood ayaa golaha ka sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey ee xoreynta laga gaaray guulo waaweyn islamarkaana la qabtay magaalooyin hor leh oo ku yaala gobolada mudug iyo galguduud xubnaha golaha wasiirada ayaa dhankooda bogaadiyey guulaha isdabajoogga ah ee laga gaaray howlgallada xoreynta ee ka socda qaar ka mid ah gobolada dalka ugu dambeyn wasaaradaha difaaca iyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa golaha u qeybiyey siyaasadda qaran ee hindisa sharciyeedka maaraynta deegaanka iyo heshiiska asaasida ee ciidamada heeganka ee bariga afrika shirkan golaha wasiirada ayaa kusoo aadaya xilli dalka uu ka socdo guluf dagaal oo lagula jiro dagaalyahanada al-shabaab cabdisalaan xaaji axmed raadiyo galdogob muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo ka socda duleedka degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa howlgal xoogan ka sameeyey deegaano hoostaga degmada xaradheer ee gobolka mudug halkaasoo dhowaan lagala wareegay al-shabaab ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo weerar ku qaaday deegaanka bacad faarax ee deegaano kale oo dhanka qorax dhac ka xiga degmada xaradheer ah ayaa halkaasi ku diray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaana ciidamadu deegaankaasi ay ka wadaan howlgallo dhanka kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa deegaanka qaycad oo isagu u dhow degmada bacaadweyne ee koonfurta gobolka mudug gabaldhici galabta la wareegay waxaana ciidamadu ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalkooda iyagoo ku wajahan deegaano kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug sida deegaanada bacaadweyne iyo sidoo kale deegaanka camaara ma jirto ilaa hadda wax iskacaabin ah oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee la wareegay deegaanka qaacad ay kala kulmeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab maamulka galmudug ayaa walaac ka muujiyey xaaladda bini-aadanimo ee deegaanadii laga saaray al-shabaab ee koonfurta gobolka mudug iyo gobolka galgaduud mas-uuliyiinta galmudug ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta deegaanadii dhowaan laga xoreeyey al-shabaab iyo weliba dadka ka barakacay deegaanadaasi sida xaradheere galcad iyo ceeldheer agaasimaha gargaarka iyo masiibooyinka wasaaradda gargaarka galmudug maxamed cabdulaahi cali wardheere ayaa sheegay in waxyaabaha ugu daran ee haysa ay ka mid yihiin biyo la-aan kadib markii al-shabaab ay ceelashii gubeen agaasimaha waraysi siinayay warbaahinta waxa uu sheegay in dadka sidoo kale ay u baahan yihiin dibudejin maadaama ay ka barakaceen deegaanada ay ku sugnaayeen waxaana sidoo kale agaasimaha uu sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin adeeg caafimaad ugu dambeyntii waxa ugu baaqay dowladda soomaaliya galmudug inay dadka ku nool deegaanadaasi dhowaan laga saaray al-shabaab ay la soo gaaraan wax kasta oo muhiim u ah nolosha maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay qaadista canshuuraha guryaha maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay in dib loo bilaabayo canshuurta dowladda hoose ay ka qaadi jirtay guryaha ku yaala magaalada muqdisho taasoo maamulka gobolka banaadir uu joojiyey afar labaatankii bishii oktoobar ee sanadkii tegay laba kun labaatan iyo labo war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir oo warbaahinta u aqriyay afhayeenka maamulka saalax cumar xasan ayaa waxaa lagu sheegay in sababaha horey loogu joojiyey qaadista lacagta guryaha ee ahayd in la xaqiijiyo nidaam maaliyadeed hanaanka qaadista canshuuraha guryaha si loo xaqiijiyo hufnaan iyo daafurnaan kor u qaadi karta kororka dakhliga soo gala maamulka gobolka banaadir sidoo kale afhayeenka waxa uu ku amray milkiilayaasha guryaha burursan ee ku yaala magaalada muqdisho ee loo baahan yahay inay hagaajistaan si ay qayb uga noqdaan bilicda caasimadda islamarkaana maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay fududaynta arrintaasi amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa kusoo aadayay xili maamulka gobolka uu canshuur fara badan ka qaado shacabka muqdisho balse aan loogu qaban waxyaabihii muhiimka u ahaa ay u baahnaayeen qaramada midoobay iyo howlgalka admis ayaa ka shiray xaaladda amniga soomaaliya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan admis oo hogaaminaya madax howlgalka cornel milton ayaa wadahadallo la yeeshay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay dhinaca ammaanka gilis mijood oo booqasho ku yimid magaalada muqdisho kulanka ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen xaaladda amniga soomaaliya hanaanka kala guurka iyo xoojinta wadashaqaynta qotada dheer ee admis iyo qaramada midoobay ee la xiriirta dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxda ayaa sidoo kale si weyn uga hadlay dagaalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan al-shabaab sida labada dhinac taageero xoogan ay ugu geysan karaan dhinacyada ayaa sidoo kale isku raacay in dowladda soomaaliya laga caawiyo xasilinta deegaanada laga saaray ururka al-shabaab oo u baahan in bulshada ay u helaan adeegyo muhiima dambeynna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta garen ayaa waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan howlgallo ka dhana al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garen ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay u diyaargaroobeen howlgal ka dhana al-shabaab islamarkaana ay ka bilaabayaan deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweynaha oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay iyagoo fulinayo amarka madaxweynaha ee la xiriiray dagaalka ka dhanka al-shabaab ay bilaabayaan diyaargarowgii ugu dambeeyey howlgallada sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaa ku diray in muddo bilah gudaheeda ay al-shabaab uga saari doonaan deegaanada koonfur galbeed oo uu ku eedeeyey inay dhibaato badan ka geysteen dadka ku nool deegaanadaasi dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka sheegay shirka duwanshiinta maamulka koonfur galbeed in wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab uu ka bilaaban doono deegaanada maamulka koonfur galbeed dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa dhankooda waxay ku dhawaaqeen inay bilaabi doonaan howlgal ka dhana al-shabaab waxaana saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ee gobolkaasi ku sugan ay sheegeen inay u diyaargaroobeen dagaal ka dhana al-shabaab islamarkaana looga saarayo deegaanada maamulka jubbaland warkii habeen dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaada waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idila socodsiinaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah